inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay ka waraaba janka fidows allah sheegmo macalin waa u taxshayaha ilaahayna mu'miniinta ee muslimiinta ilaahay saadi u duceeyeen iyo tacsiin ka tacsiiyeen alla aqbal ninkaasna waxau ahay nin adduunka intaa joogin dadka lamid ah aana ku arag sagaashan sano jinaanaasoo arag u ahay maxaad ku xasuusataa kollay muddo hore ayaad isbarateen ma jiraan hadallo aadan hilmaamayn oo aad ku xasuusato ama qadaayaad aada ku xasuusanayso sheekha sheekha siyeetan iyo kowdaan isbaranay suucata shuuco saacaddaa kelabadu ugu horeysa u yiri waayo qalbiga kaan u baxay marka anoo iska qalaan rabo adduuye uu raacow iinano sidan kuna socdaan iiga beegshay maantaas waxa u yiri qalbiga waa kaan u baxin kumana arkin hadda beriga anigu intaan joogay iyadoo mu'miniinta usoo kale aad ka badan tahay anigu ma baran isagoo kale ma baran waa gartay marka muxuu ku dhahay kelimad uu ilaahay iyo addoomakiisa u dhaxayso oo xusuus u raadsa uulyo qancisay oon ku qancay oo iimaan ii siyaadisay marka waxaan ahay aan ku qancasana iyo isaga adduun igu sheekeeyey iyo waxaan ku suganaa uu yiri inayna saas ahayn marka waa la ilaaba mahayshe anuu macalima ilaahay jalkafudooraalaalku ugu dambeyntii waxaan maqalnay in marar badan ay dad ay isku dayeen oo xataa qaraabo ay ku jiraan inay xamar keenaan arrintaas maxaad ka og tahay iyo sheeqa mowqifka uu ka qaatay aada iyo aad ragaa ii diray oo iisoo dulgalay oo qaraabada oo sheikha jari yiri isaguna weliyadeena u sheegay ilaa isagu anum xataa so sia laygu dhegan wan u sheeg u sheegay oo igula yaaba xataa marka magarat markaad u sheegtay marka waxay u qabaan inuu cabsimo u jireen waa u jira waxay ahaayeen maha nacayd nacaydku nacaayo dadkaan maaragtay maha ku sugan unukasta beriga waa waa kabaran dhaafweyne ilaahay ilaahay maciisa naga dhe wax kaloo sheega ma aqaan waxaan ku ogaaso maxaan iman saasoo kale u jeclahay sida laakiin aan is aqaano sheeg bocson la yihaah iyadoo ahluqaylku badan yahay iyo culammadu badan tahay ay kala saamayn badan yihiin iyo san ula kulanto ah oonu barata ilaahay raashinkama fadnaayo gacmo ruxan jiro faraha badan oo ambiga jiro soo kale ma arkin anigu ma ark soo ma arkin waxa lama weligiis adduunye iyo dad iyo kuweydiinahay waa kuu weydiiyo waa inuu ilaahay ku xeraato marka ilaahay isoo kale ha badsho sheekhu waxaa la yidhi hadiyadaha iyo waxyaabahaas ma ogoleen xataa dadka saaxiibada dhow ah kama ogoleen baa la yidhi adigu saaxiib dhow ayaad ahayd qaraabo ayaad ahayd arrintaas maxaad ka xasuusan kartaa qaraabana waxaan hadiye an udhisgamalen aan xataa siyada waa iga dii jiri adag marka ninkaasoo nin xaaji ilaahay addoonkiisa u ahay waa kama sheegi karaa anigu ilaa wanaag ilaa wanaag maahane qoomkan biri ku noolnahay wuutan ku noolnahay in afar boqol sano kale isagoo kale maqli jira aniga isoo kale